barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e da oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo toban labayo labaatan iyo soddon iyo kowga mitrband iyo efamyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha agostna waa toddobaaatan sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala soo xuseynaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan waayo aragnimada ay helaan ardayda jaamacadaha waxaan ka baxay facultiga civil engineering shaqadii ugu horreysayna waxaan ka bilaabay shirkadda ilaa hadda aan u shaqeeyo oo laba shirkadood oo isku jira dither construction company iyo shaafici construction company labadaas shirkadood oo isku jira shaqooyinkii markaa aan bilaabnayna waxaa ka mid ahaa qandaraasyo ay ka qaateen jaamacadda camuud ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan waxaana sidoo kale ka marnayn kaalmihii heesaha
xidhiirka bilaabmay xusuusta kubaano sirkiya badanka iga xisaha lagu biiray riyana booy marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa sheegay in xaaladda syriya ay ka sii darayso tan iyo markii xabad joojinta lagu dhawaaqay ee bishii labaad ee sannadkan balse kerry ayaa sheegay inay maraykanka iyo ruushka isaga soo dhowaadeen sidii hore lana fili karo is-afgarab dhinacyo badan ah john kerry ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada jeneefa ee dalka switzerland shalay kadib wadaxaajood saacado badan qaatay oo uu la yeeshay sergey labrof wasiirka arrimaha dibadda ruushka ergeyda labada dal ayaa isku dayay inay heshiis ka gaaraan arrimaha ay ka midka yihiin wada shaqayn military oo dhex marta iyo wadaagga macluumaadka sirdoonka si ay uga guulaystaan isista ku sugan syriya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si wada jira u cambaareeyey tijaabadii kuuriyada waqooyi ee gantaalka riddada dheer cambaaraynta xooggan ayaa waxaa sidoo kale taageeray shiinaha oo xulufo dhow ay yihiin kuuriyada waqooyi shan iyo tobanka xubnood ee golaha ayaa jimcihii war ay soo saareen waxay ku sheegeen inay si hoose oo si wada jira ula socon doonaan xaaladaha islamarkaasina ay qaadi doonaan tallaabooyin muhiima warka laguma sheegin waxa uu noqon doono tallaabadaasi warka cambaaraynta ayaa yimid kadib markii wadaxaajoodyo dhowr ahi lala yeeshay shiinaha taas oo aan hore ula dhacsanayn islamar ahaantaasina ka soo horjeeday soo jeedinta cambaarayntaasi oo uu maraykanku soo diyaariyey halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegaystayaal markana bal barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad sabti xiliyadan kala dhegaystaan gudogalne maanta wuxuu ku saabsan yahay waayo aragnimada ay helaan waxbarasho waayo aragnimada ay helaan ardada jaamacadaha marka ay ka qalin jibiyaan kadib waxbarashadooda waxaa barnaamijkan magaalada buurama ka soo diyaariyey wariyaha v o a magaaladaasi haashim sheekh cumar good wuxuuna la hadlay qaar ka mid ah ardada jaamacadda camuud
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a waxaana inagala qayb geliyey barnaamijka dhallinyarta waxaa ka mid a muxiyadiin cawaale iidle oo isagoo ka baxay kuliyadda waxbarashada injineer cabdinaasir cabdilaahi oo ka baxay kuliyadda injineernimada iyo injineer khadar siciid xirsi oo isna ka baxay kuliyadda injineernimada iyo cabdixakiim faarax xuseen oo isaguna ka baxay kuliyadda injineernimada ugu horreyn waxaan ku horraysiinayaa muxiyadiin cawaale iidle oo isagoo ka baxay kuliyadda waxbarashada muxidiin markii aad ka baxday kuliyadda waxbarashada ee dhammaysatay saad ii sheegtay muddo hadda shan sano ka hora halkeed shaqo ka bilowday maxaase bilowday markaan barnaamijkan bilaabay aan ka baxay jaamacadda ugu horeyn labadii kun iyo labiyo tobankii jaamacaddan camuud gaar ahaan kuliyadda waxbarashada waxaan shaqada ka bilaabay anoo markayga horeo macallin ahaa laakiin macallinimo joogto ah oo iskilkayga aanu leeho dugsi sare ah waxaan ka bilaabay degmo ku taala gobolkan bari halkaasuun ka soo shaqaynayay ilaa degmadaasi waxaa la odhan jiray degmada waxaa la odhanaya waaciye laakiin hadda waxaan joogay boosaaso ugu dambayntii sanadkayga ugu dambeeyey halkaasuun ka soo helay waaye aragnimo aada u ballaadhan maadaama soo arkay deegaan kala duwan iyo dad kala duwan anoo aan isleehay aqoontaada dhul- dhul- dhulbarasho iyo wixii lamida aad bay u kor kor ugu kacday muddada afarta sanaa ee aad dhinaca waxbarashada dugsiyada ku yaala gobolka bari ee boosaaso aad wax ka dhigaysay ma markii kuugu horreysay ee aad noloshaada tegto gobolladaas ay ahayd mise deegaan ahaanba waad ka soo jeeday gobollada
maya markii waa waa markii igu horreysay laakiin deegaan ahaan kama soo jeedo anigu waxaan ka soo jeedaa gobolkan awdal gaar ahaana magaalada mborama oo aan ku dhashay aan ku barbaaray waxna ku bartay laakiin meeshaasi shaqa baan u tegey shaqana aan u tegey waayo aragnimona waan waan u tegay oo waxaan rabay inaan dhulka soo kala barto alxamdulilah wax badan baan soo bartay oo aan marka hore dhegahan ka maqmaqli jiray maanta laakiin laguma siri karo deegaanka cidda iyo dadka dhulka iyo baaxadiisa iyo iyo xaaladaha nololeed ee kaba jiraba
injineer cabdinaasir cabdilaahi faarax ee, markii ugu horreysay aad ka baxday jaamacadda camuud meeshii ugu horreysay ee aad ka hawl gashay ee shaqo ka qabatay halkay ahayd ee aad ku shaqaysay wixii aqoontii aad baratay
And markii aan kuliyadda injineerinka jaamacadda cawudan ka dhammaynay labada kun iyo een, labaiyo tobankii markii u horreysay waxaan ka howlgalay gobolka awdal een, gaar ahaan magaalada boorama waxaan ka asaasay aniga iyo wiil aan isku galaasaan hayn oo maxamed la yidhaahdo maxamed cali shafaarax Een, waxaan asaasnay een, pre- iskuul brefadon annagu iska leenahay oo aanu ardayda uga faa'iideyn jirnay een, waxyaabahaan soo baranay ay ka mid ahaayeen een, softwareska oo kale iyo mataqaanaa qaybtan softwareska lagu dhisayo yacni nashqadaha dhisaynada lagu sameeyo een, engineerinka iyo sidoo kale waxaanu samayn jirnay een, waxyaabaan ka bixin jirnay waxaa kaloo ka mid ahaa estimationska qiimaynta iyo waxaas oo ay ardaydu aad aad iyo aad aad u xiiseyn jirtay ayaanu ka furnay annaga oo sidii shaqadaas ku jirna ayaa haddana waxaan isku tegnay ardaydii injineerinka ee isku galaaskaan hayn aduu tiro kooban oo ilaa labayo toban arday gaadhaysay Een, labayo tobanka injineeris waxay sameeyeen shirkad bay sameeyeen iyaga oo isku daya inay ka ka qayb qaataan mashaariicda gobolka ka socota Een, mashruucii u horreeyey markaanu samaynay een, profilekii iyo markaan shahaadadii een, shirkaddan samaynay waxaanu mashruucii u horreysay aanu ka qaadan hay-addan germano agra action oo iyadu inta badan ka shaqaysa een, qaybta mataqaanaa een, qaybta annagu waxaan ka qaadnay mashruuca qaybtan soil, soil, conser- een, so- soil conservation baa la yidhaahdaa waa habka mataqaanaa biyaha loogu qabto beeraha Een, taasoo ay ka fulinaysay agaarka een, qulujeed oo waxaanu ka shaqaynaynay markaa meel magaceega la yidhaahdo tuleero magaceega la yidhahdo maraaley halkaasoo mashaariic ee, aan ka fulinay ee, saddexdii bilood ee u horreysay ururka aad samayseen ee maaragtay aqoontiina ku- shirkadda aad samayseen eed aqoontiina aad ku qaadanayseen qandaraasyada kabacdi shirkaddii ma halkiiba kasii socotay ood sii wadeen shaqooyinkaygii mise shaqooyin kale iyo waxyaabo kale ayaad muddadaasi gashay Een, mashruucii markii uu naga dhammaaday iyo waxaa soo baxay gaab een, oo waxoogaa wixii mataqaana mashaariic gobolka u qaadanayay aanu uu yaraaday kadib markii uu yaraaday waxaanu een, go-aan aan ku gaaray inaan mataqaana fikirkaygan aan bedelo oona sourceska la raadiyo okay sourceskii kalen raadinayay waxaan aad iyo aad een, aan u xidhiidhay oon ugu ugu dadaalay xagga mataqaanaa inaan ka shaqeeyo qaybtan hay-adaha oo sourceska waxoogaa xagga lack of engineers engineers yari ayaa oo iyadoo jirto darteed ayaa waxaan isku dayay inaan mataqaan xagga hay-adaha aan sh- ka shaqeeyo kadibna sidii aan hay-adaha u ablay garaynayay ayaa waxay soo baxday hay-ad een, taasoo waxa weeye mataqaanaa oo ahayd xaggan gobolkan puntland halkaasoon waxa weeye een, aan markaasi aan tegey kadibna aan short liistka markaan kusoo baxay een, nasiib daro markii aan een, short liistkan kusoo baxay kumaan guuleysan waxaa la qaatay injineerka la qaatay halkiiba kamaan soo noqonay waxaan isku dayay inaan la xidhiidho een, inamo iiga horeeyey oo saaxiibaday ahaa kadibna halkaas baan waxaan ka bilaabay in aan een, marka u horeysa aan waxoogaa isdabero nolosheeda maadaama aan een, ay- markaas waxaan ka bilaabay iskuul secondarya waxaan ka dhigi jiray fisikska imaatiska laba bilood markii aan joogay waxa aan la qabsaday waxoogaa deegaanka iyo sidii ay u shaqeynaya dadkiibaan la qabsaday boosaaso kadibna waxa aan ablaygeliyay qaybta shirkadaha markaa kadib waxaan u wareegay shirkad kalkaal construction company la yidhaahdo taasoo waxoogaa aan ka shaqeeyay la sanad iyo badh Een, iyadoo ahayd shirkadaasi tu contractor ah oo ka qaadan jirtay tulookalka inta badan dhisaysa mahayna inta badan hay-adaha ayay ku xirnayd waxaan u ahaa mataqaanaa side engineer baan u ahaa sidoo kale office engineerna waan u ahaa Een, shirkadaasi waxyaaba badan baan horta aan mataqaanaa ka faa'iiday aniga oo waxaan ka faa'iiday mataqaanaa xirfadayda inaan ku apply yani aqoontayda inaan ku apply gareeyo een, xirfadan engineerinka la qabanayo waxaan kaloon ka- waxyaabaha kaloon ka faa'iidayna waxaa ka mid ahaa een, aniga oo koley dhulbarad bay i ahayd maadaama aan kasoo shaqeeyey degmooyin fara badan oo gobolka iskugu jira bari iyo gobolka karkaarba iskugu jira iyo sidoo kaleba een, gobolka kale ee waxa weeye nugaalba shirkadiisa aan ugu jiray waxaan haddana aan markii dambe shaqo ka bilaabay een, jaamacadda bariga africa een, oon iyaduna ilaa hadda aan injineerka ahay lecture injineerka ahay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka madasha dhallinyarada waxaan imikana way aragnimadiisa weydiinayaa injineer khadar siciid xirsi Ee, khadar markii aad ka baxday jaamacadda camuud ee injineernimada way aragnimada iyo howlihii aad qabatay maxaa ka mid ah Een, aad iyo aad baad u mahadsan tahay haashim sheekh cumar good Ee, barnaamijkanaad maxaan ku idhahdaa ee, maalinlahaana waxa weeye waa barnaamij ee, aad iyo aad runtii ee, loo wada dhegaysto Een, haddii aan ka jawaabo su-aashaad weydiisay ee, anugu waxaan ka baxay jaamacadda camuud ee, sanadkii kii waxaan ka baxay facultyga civil engineering Ee, shaqadii ugu horreysayna waxaan ka bilaabay shirkadda ilaa hadda aan u shaqeeyo oo laba shirkadood oo isku jiraa labada shirkadood oo ah mid ee, localka ka sharciyeysan iyo mid ee, maxaan ku dhahdaa gafarmanka waa dither construction company iyo shaafici construction company labada shirkadood oo isku jira ayaan la shaqeeya Ee, markii ugu horreysay maxaan ku dhahdaa anigu ee, jaamacadda ka baxay shaqaalkii aan ka bilaabayna iyaday ahayd shaqooyinkii markaa aan bilaabnayna waxaa ka mid ahaa ee, contractorskaasi mashaariic ay ka qaateen jaamacadda camuud qandaraasyo ay ka qaateen jaamacadda camuud ee, sida qaybta caafimaadka oo lectural holis loo dhisay kuliyada cusub markaasi lagu soo kuliyey kuliyada ilkaha iyo nersinka iyo kuliyada caynkaasiya isla markaasi waxaa barbar socday ee, jid weyn jidka weyn ee isku xidha jaamacadda camuud iyo boorama oo iyaguna ma- matal ee, markaasi dhismoog ee, maxaan ku dhaha dhismooga ay gudagaleen ayaan iyagana la bilaabay shaqadii ugu horreysay kala bilaabay lana dhammaystiray iminkana aan iyagun la shaqeeya oon hawshii la wadaa ma jirtay shirkad idinku si gaara aad u leedihiin oo aad abuurteen maadaama injineerro ka baxay aad ahaydeen jaamacadda camuud haa xaqiiqatan way jirtay ee, ardaydii ka baxday jaamacadda in koobanoo ka mid a isku timiday Ee, jaamacadda camudurta waa jaamacad ballaadhan ardaydan isku galaaskahayn waxay ka kala yimaadeen soomaaliya oo dhan ma ahayn somalilan oo keliya Een, ardaydii intii koobnayd ee isku soo hadhay boora ma ahayd baanu isku nimidnay labiyo toban qof annagu ah waxaanu abuurnay inaanu waxaanu isku dayna inaanu shirkad annaga noo gaara samaysanno aanu wixii xirfaddii aanu baranay dadka uga faa'iideyno maadaama shir- hadday shirkad meeshii timaadoon annagii wax abuurno dad kalena way ka faa'iidayaan oo way ka shaqaynayaan oo xirfado hoose leh alxamdulilah ilaahay baa noo hirgeliyey waanu sharciyeynay sharciga oo- maxaan ku dhahdaa shirkada lagu sharciyeeyey ugu sarreeyey somalilantaanu ku sharciyeynay kadib waxaanu isku dayna inaanu shaqo ka dalbanno een, hay-adaha ka jira gobolka markaa iskaba yaraa laakiin hay-adda jarmalka agro action la yidhaaba ayaa jirtay waxay samayn jirtay shaqooyin yadhaa bandhis ama naxarooyin beeraha la xidho Een, shaqooyinkaasi muddo bila'aanu wadnay kontaraatkii wakhtiguu socday loogu talagalay waanu dhammaynay deeto waxa dhacday inuu ha- shaqooyinkii haddana soo gaabteen kontaraatkii ay shirkaddii tiraalkaasi ku joogsanayaan
Ee, shirkadda gaarka aad u leedihiin ee maaragtay qandaraasyadan ka qaadanayseen hay-addan german agroction markuu mashruucaasi istaagay miyaydaan raadin mashaariic kale oo aad ka qaadataan hay-adaha caalamiga ee deeqaha bixiya ee degan somalilan gaar ahaan xarunta ee, somalilan ee hargeysa inaad qandaraasyadii u raadsataan ood halkaa tegtaan maadaama aad sheegtay inay hay-aduhu ku yaryihiin boorama Een, xaqiiqatan waan isku daynay laakiin ee, gobolka sidiisa basaan horeba kuugu sheegay hay-aduhu way ku yaryihiin Ee, waxay kaga badan yihiin caasimadda hargeysa waxaa jirayna halkana contractorska halkan jirayna dee waa kuwa cududaystay oo annaga naga weyna kambaniyo waaweyn bay ahaayeen Ee, hay-addani waxaanu si dhaaregtiya ugu tegnay markaanu shaqada doonaynay ninka jermanka ka ah oo jarmala isagii baana sidii nagu qaatay laakiin hay-adaha inta badan waxay iskaga badan yihiin dadka consultanka u ee soomaalida ee ka shaqeeya haddaad u sii martid inta badan kambaniyadii magaca weynaan bay haystaanoo faylkaaga hoosba loo eegi maayo meelunbaa la iska dhigi laakiin weli kamaanaan hadhin laakiin wax mashaariic ayna siihin haba yaraatee ma jirto injineer cabdixakiim farxaan xuseen wuxuu nagala qayb qaadanayaa barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a isagana hadda waxaan weydiinayaa bal wakhtigii uu jaamacadda ka baxay iyo waxyaabihii uu qabtay ee shaqooyina ee uu ku qabtay maadaama uu ka baxay kulliyadda injineeriga injineer cabdixakiim koormaad ka baxday jaamacadda maxaadse howl qabatay waxaan u mahad celinayaa weriye haashim sheekh cumar good barnaamijkan uuna siiyey ee v o eda ka baxa Een, haddii aan ku bilaabo magacaygu waa injineer cabdixakiin farxaan xuseen waxaan ka baxay jaamacadda jaamacadda camud sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii Een, haddana waxaan ka joogaa ilaa muddo ku dhow afar sano inkastoo sanadkii shanaad sii dhammaanayo sanadkii afraad sii dhammaanayo waxyaabihii aan qaban jiray waxaa ka mid ahaa ee, waxaan ka qanciyey jaamacadda camuud sida ay walaalahay ka soo dhawaajiyeen labada injineer ee iga horeeyey Ee, waxaanu maalintii aan ka- jaamacadda ka qalinjebinayba aan iskugu nimidnay kulan ardaydaan kaga qalinjebinay ama galaaskii ugu dambeeya siniyarkaan ku ahayn oo u badnaa sidoo laakiin ka dhawaajiyey gobollo fara badan ka kala yimiday oo soomaaliya ka mid ah ayaa waxaan ku kulannay inaan samaysano maadaama dad u shaqo tegi doono hadhow in annagu shaqo abuurno shaqo abuur aan samayno si annagana lagu shaqo yimaado waxaan abuurnay shirkad shirkaddaa markii hore fikirkaana lala qaatay waxaan doonayay inaan ka bilowno gobollada oo dhan baan ku aan ka furno baranjiyo laakiin noomihii suurtagin ardaydii gobollada kale markiiba waxay ku noqdeen gobolladii ay u dhasheen waxaan iskugu soo hadhnay labiyo toban arday labiyo tobankii waxaan sameeyey inaan shirkaddii abuurno Ee, alxamdulilah shirkaddaana waxa anaa injineer ka ahaa ee, itminis waxaan ka ahaa manager baan ka ahaa chairmanka ama guddoomiyaha shirkaddan ahaa waxaan isla garanay inaan shirkadda abuurno dabadeedna magac baan u sameynay sharcigeegiiyo waxyaabina looga baahna waan soo dhammaystirnay xafiis baan furanay alxamdulilah markii waxaan u tegnay shirkadda ay ka dhawaajiyen walaalahay ee, hay-adda jarmalka mashaariic baanu ka qaadanay in doolana waan ka shaqaynaynay mashaariicdii iyagoo socdoon dhammaynay ayaa waxaa dhacday kolley waxaan iska ahayn shaqadoon dhammaantee jaamacadda ka soo dabaxnay intii ugu badnayd dhallinyartii aan kaga shaqayn jirnay aadka ugu fircoonaa waxay wada heleen intoodii ugu badnayd shaqooyin Een, arrimaha hay-adaha kale inaan sii dabagalno waxyaabihii naga ooliye ama naga joojiyo waxaa ka mid ahaa nin kasta ayuu wuxuu helay shaqo gaara oo isagoo ka shaqaysto marka shaqooyinkaa maadaama ku mashquulnay wax dabagal oon hay-adihii kusii samayno ama aan mashaariicdaydii aan qaadanayna kusii dabagalno ayaa halkaa gaab ka baxay Een, isla markaa waxaa dhacday shirkaddii sharcigeega weli hadda uu dhammaystiran yahay laakiin dadkii ka shaqaynayay baa mashquul noqday nin walba wuxuu helay shaqooyin kale oo ka yar kharash badan halkan insha allah waxaan rajeynaya inaan sii wadi doono inteeda kulba fursadda haysata hadduu ilahay dhaad inta badan waxaa jira meel laydhaa somaali jobs oo shaqooyinka lagu soo xayeysiiyo shaqooyinka meelaha lagu soo xayeysiiyo dee way kala duwan yihiin nin walba aqoontiisa iyo wixii uu bartay shaqo ka mid a lagu soo xayeysiinaya ma aragti weli shaqooyinka lagu soo xayeysiiyo somaali jobska bejka ay ku leeyihiin si fiican in badan waxaan isku dawliya shaqooyinkaa soo baxayna waxyaabo badan aan qaar badan abaleygareeyo ama isku dayo inaan codsado laakiin kolley fursado marbay soo baxaan insha allah kama daba hadhin waan in badanna waan ka abaleygareeyey waana filaya insha allah in mar uun soo bixi doonaan siibkayga su-aasha oo kale waxaan weydiinayaa muxiyadiin cawaale idle meelahaasi shaqooyinka lagu soo bandhigay ay ka mid tahay somaali jobs ma isku dayday haa waan isku dayey beejka soomaali jobis dhowr jeerna waan abalagareeyey laakiin weli waxba kama soo bixin aroortaa ka tix raacaya haddana waxaan isku dayay inaan bal inaan mar walba dee aan cid unu shaqo tegine bal aan anna bal isku tashado oon dib iskugu noqdo alxamdulilaah markii aan arrinkaa muddo ku jiray waxaan isku dayey inaan aasaaso wa- goob waxbarasho oon anigu iska leeyahay oon aan ah, barnaamijkaas markaa saasaan u suurageliyey haddana waan alxamdulilah way ii shaqaysaa goobtaasi goormaad furtay markaa goobta waxbarasho ee dugsiga ah ee aad ku fikirtay inaad maaragtay ka bilowda magaalada buuran alxamdulilah barnaamijkaasi waxaan ku fikiray sanadkii hore laakiin iimay suuro gelin laakiin sanadkan insha allah sanadkan hadda bishiisii sideedaad buu barnaamijkaasi ii suuro galay inaan bilow ilaa dhammaad aan furo waana shaqaynaayo hadda barnaamijkaas sidiisaan ugu talagalay inuu socdo anigana waan shaqay ii noqotay dad kale oo fara badan oo asxaabta iyo dhallinyaradana shaqo abuurba u noqotay oo qaybo badan hadday ugu yar tahay nambar baa ka shaqeeya
injineer cabdinaasir cabdilaahi faarax waxaad sheegtay inaad wax ka dhigto jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso waxaa jira dhallinyaro fara badan oo jaamacadaha ka baxay oo aan meelo kala tegin markay ka waayeen yacni gudaha gobolka awdal oo kale ay shaqo ka waayeen maadaama adigu aad ka shaqo tegtay boorama oo aad u shaqo tegtay jaamacadda bariga afrika maxaad kula telin lahayd dhallinyarta aan weli hawlgelin ee aqoontiina leh isla markaasina hadday doonaan qaarkood ay isku diyaarinayaan inay tahriibaanba horta waxaan u diri lahaa een, risiqo intuu ilaahay kuu qoray mooyaane in kale horta aa, ma helaysid marka waxaan kula talin lahaa in marka u horeysa ay sh- shaqadu waxay kolley u baahan tahay bays shaqada xagga sare lagama bilaabo marka waxaan odhan lahaa aan kula talin lahaa shaqada noocay doonto ha ahaato inta een, haddii aad hadafkaagu yahay shaqa een, ka soo qaad haddii aad ka baxday kuliyadda injineerinka qasab maaha inaad ku shaqayso kuliyadda injineerinka Een, haddii yacni bo- boos aad ka weydo maca meel shaqa haddaad ka weydo qaybta injineerinka taa micnaheegu maaha mataqaan shaqaad weyday waa inaad waxaad ka bilaabi kartaa meelo kale hooso ama ganacsi baad u leexan kartaa ama waxaad u leexan kartaa een, qaybo kalaad u leexan kartaa marka waxaan kula talin lahaa in ay wadankooga aaminaan kana shaqaystaan haddii waxaan odhan lahaa haddii aad wadankiina aamintaan unbaad shaqo ka helaysaan haddii se aanad aaminin ilamaha inaad eh, shaqo ka helaysaan injineer khadar siciid xirsey waxaad sheegteen adiga iyo injineer cabdixakiim inaad aasaasteen shirkad gaar loo leeyahay oo idinku aad jaamacadda ka baxdeen waxaa jira hay-ado qandaraasyada soo bandhiga oo tartan loo galo marnaba ma isku daydeen inaad tartankaa ka qayb gashaan horta haashimo sidaan horeba kuugu sheegay een, siduu ee, jeermaanka injineer cabdixakiimba ka dhawaajiyey waxaa jirtay in mimbariskii sharikadda ama xubnihii sharikadda aan ku wada aasaasnay inay shaqooyin gaara iyagu helaan oo dee qof waliba waa lakigiisa iyo nasiibkii markaa waxaa yaraatay macnaha qof waliba meeshii uu- ee, waxaa yaraatay dhaqdhaqaaqii sharikadda iyo ka warhayntoodii midda labaad dee waa soomaali baan ho waad ogtahay oo haddaad adigu wax lagula leeyahay haddaad adigu keligaa isku koobto waxaa loo arkay qofkii kale walaalkaa wuxuu arkaya inaad wax weyn ku qaadatay Ee, markaa waanu ka yar wada gaabsanay oo imiga wax mid muddaaba maxaan ku idhahdaa wax shaqo oonu ku raadsanay may jirin Ee, sababtaasoo ah intii mimbarka ku wada jirtay baa shaqooyin gaara wada heshay
injineer cabdixakiim farxaan een, khadar wuxuu yidhi injineerku shirkaddeedii iminkaasi xoog uma shaqayso wax howlo qabataana ma jirto maadaama aad jeermaankii tahay aadu maxaa shaqo ee kaleed haysaa aad ka shaqaysaa alxamdulilah een, anigu markii igu horreysay jaamacadda ka qalinjibaan oo jaamacadda dhiganaya ayaan desaydtan waxaa ahaa macalin baan ahaa dhinac kale ka ahaa Een, meel aan ka baran jiray luuqadaha kombyutarka iyo ingiriishka aan ka baran jiray baa dabadeed markii dambe macalin aan ka noqday alxamdulilah markii jaamacadda aan kasoo qalijabiyey anoo halkan jeermaanka ah shirkaddan ayaan haddana halkii kale waxaan iyadna ka noqday maamule aan ka noqday markaan meesha ka soo baxay Een, aniga kuu sheegay culaysyadaas soo fulay nin walba noqoto t c gaarkii weeryanayay dabadeed tii la wada lahaa gooni baan u dhignay Ee, waxaana inta badan ku mashquulsanaa howlaha gaarkan qabanayay waan ka qayb galnaa qandaraasada laakiin ugama qayb galno shirkaddii aan leenahay kagama qayb galne shirkadaha kale la joogna ayaan kaga qayb galnaa qandaraasada ay soo bandhigaan hay-adu inta badan sababtoo taasina waxay tahay waxay kugu xidhiyaan marka hore inaad hanti leedahay marka qandaraasada aad qaadanayso shirkada een, hay-adaha qaarkood sidaa daraaddeed isla markaa waxa inaad adisa sii fangarayso markaad ee, mashruucaad ka hesho maadaama dhallinyar nahoon inta hore aan anagu markaa aanan haysan kharashada lagu shaqo galayo ayaa waxaan noqonay inaan shirkado kale hoos tegnoon iyagoo u shaqayno dabadeed marka aan qandaraasada ka qaadano intaa waxaan kusoo gunaanadaynaa oo kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo ay nagala qayb galeen muxuyadiin cawaale idle oo isagoo ah maamulaha dugsiga sooyaal dugsiga hoose dhexe ee sooyaal ee magaalada boorama injineer cabdinaasir cabdilaahi faarax oo macallinka ah jaamacadda bariga afrika ee boosaaso iyo injineer khadar siciid xirsi oo isagoo ka shaqeeya shaafici construction company iyo cabdixakiim farxaan xuseen oo isaguna ka shaqeeya oo isaguna ah maamulaha american school ee magaalada boorama waxaan kusoo gunaanadaynaa saas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan u wanaagsan haashim sheekh cumar good v o a boorama
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli kala socoteen barnaamijkaasi madasha dhallinyarada waa idaacaddeenna duhurnimo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkeenii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey
kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaaraya kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub qaarkood wadanka ingiriiska kulanka ugu soo horeeya ee dhowaantan dhici doona waxauu yahay naadiga tottenham hosber agagadeeda waxay ku mardiglan doontaa naadiga liverpool oo dhowaantan iyadoona laga soo badiyey chelsea banley ayaa dheeli doona crystal palace iyo a f c banmouth ayaa wada ballansan stark city waxay u socdaali doontaa everton halka leicester city iyo swan cityna ay dheeli doonaan sunderland iyo southampton ayaa wada ballansan arsenal waxa ay la ciyaari doontaa naadiga warford oo ay marti u noqon doonto halka holsilin ay la ciyaari doonto naadiga manchester united dhinacayo dalka talyaaniga lazio iyo yuventus ayaa ballansan s napoli waxa ay martigelin doontaa naadiga ac milan dhinaca iyo wadanka spainna kulan ka tirsan horyaalka ayaa la dheelay real betis waxa ay la ciyaartay naadiga deportivo la coronyo waxaynu ku kala bixin goollalaan bareejo eber iyo ebra halka malaaqa iyo isbanyool laba gool laba gool ay ku kala baxeen kulamada maanta dhexi doona ee horyaalkaas laliigaha nadiga ebra ayaa martigelin doonta nadiga valencia real sociedad waxay u socdaal doontaa osasona real madrid iyo celta vigo ayaa ballansan atletico madridna waxa ay la dheli doontaa nadiga laganis dhinaca iyo horyaalka wadanka jarmalka nadiga bayan munich ayaa lix gool iyo waxbaa ku xaaqday nadiga wada bremen saddex gool goolashaasi waxaa dheliyey ciyaaryahankooda ee wadanka poland u dhashay levandowski halka naadiga augsburg ay la dheli doonta vilsburg maanta brusha dunman iyo menz ayaa ballansan naadiga frankfort ayaa la ciyaari doonta naadiga shalka ofo halka naadiga naadiga clon ay la dheli doonto naadiga darmstad hamsburg iyo englstad ayaa dheli doona brusha menshan gladbach waxay la ciyaari doonta naadiga bayan liverkuson dhegeystayaal natiijooyinkaasi iyo waxyaabaha ka soo baxa barnaamijyadeena dambe iyo kulam- een, ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo
waa tahay aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya barnaamijkeeni ciyaaraha halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a dhegeystayaal haddana kaalintii fanka aanu hilaacno waa hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaac ee dhegeysi haboon
xiriirka bilaabmay xusuusta kubaano sirkiya badankayga xisaha lagu biiray riyana booryoobay dareenka ku booqo riyana booryoobay dareenka ku booqo xiriirka bilaabmay xusuusta kubaano sirkiya badankayga xisaha lagu beeray riyana boqolyoobay dareenka ku booqo riyana boqolyoobay dareenka ku booqo
bartaa qalbigayga xubbiga baradiisa baradiisa yaan u dejee adkee ballanto guduun biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay barta qalbigayga ubiga baradiisa baradiisa yaan u dejee adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay
midkan boqladeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxa
midibadee xubigay bartee beerkayga lushaay alushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa
midkan boqladeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa heesaasi waxaad ka dhagaysanayseen v o a nimcaan hilaac iyo hodan cabdiraxmaan ayaan idinla socodsiinayey waxay gunaanadu ahayd barnaamijka madasha dhallinyarada ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan si wada jirna idinkala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan jaamac buulo jaamac iyo ayaan sheekh oo dhinaca farsmada inoo joogtay dhammaantii isku duuban tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabaadiino